habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo jimcaha bisha disembarna waa siddeed iyo toban sanadka laba kun shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo boggeena internetka oo ah v o a somaali dot com idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qodobadii dhowaan ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee muqdisho lagu qabtay waxaan u arkaa waqtulxaadirkan hadda aan joogno inaan laga gudbi karin tusaalooyin gaaban haddaan waxyar aan haddaan iftiimiyo waxaa looga gudbi karaa horta maxaa keenay xal ayaa loo arkay xag maaha qorshe boqol sano ama konton sano ama afartan sano waa in la dejiyo haddaan taa la dejin oo ummadda loo dhigan ummadda saasay ku tirtirmee madaxtinimada la raadihaana waa la wey doonaa sidii andalus loo waa
waxaa kale oo aan idin haynaa shirweynaha dhallinyarada soomaalida oo maanta ka furmay magaalada muqdisho nidaam cusub oo lacagaha la isugu xawiilo dalka kenya iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda maraykanka ah ee horumarinta caalamiga ah ee u s aid ayaa ku dhawaaqday siddeed iyo siddeetan milyan oo dollar oo ah kaalmo bani aadannimo oo dheeri ah oo ay siinayso etoobiya si wax loogu qabto dhibaatooyinka bani aadannimo ee ka dhashay dabaylihii elnino kaalmadan dheeriga ah ayaa waxa ay ka dhigaysaa afar boqol iyo shan iyo soddon milyan oo dollar lacagta guud ahaan ee maraykanku uu siiyey etoobiya tan iyo bilowgii sanad xisaabeedkii labadii kun iyo shan iyo tobankii etoobiya ayaa waxa ay wajahaysaa dhibaatooyin bani aadannimo oo ka dhashay laba xilli roobaad oo isku xigay oo roobabka aanay u dayin sidii la rabay iyada oo dabaylaha elniino ay sidoo kale hoos u dhigeen wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha waxaa sidoo kale sii xumaaday cunayaradii iyo nafaqadaradii ka jirtay qaybo ka mid a dalka etoobiya dowladda etoobiya ayaa qiyaasaysaa in marka la gaaro horaanta sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qiyaastii toban dhibic laba milyan oo qof ay u baahnaan doonaan kaalmo cuno oo deg dega tiradan ayaa waxa ay kusii kordhaysaa boqolkiiba amaan idhaahda toddoba milyan iyo in ka badan oo qof oo hore xaalad cunayaro ay daran u haysatay
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa qaadaya tallaabooyin lagu majaxaabinayo ilaaha dhaqaalaha ay ka hesho kooxda isis golaha ayaa meel mariyey khamiistii qaraar lagu joojinayo dhaqaalaha ay hesho kooxda isis xogayaha lacagta ee maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay dhaqangelin buuxda wadashaqayn iyo xoojinta arrintan ee dal kasta oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee kulankaasi ka qayb galay kooxda daacish ayaa la sheegayaa inay dhaqaalo badan ka hesho suuqgeyn madow oo ay ku samayso saliidda iyo lacago madax furasho ah oo ay ka qaadato dad la haystayaal ahaan ay u qabsato
dadweynaha dalka ruwanda ayaa maantoo jimcaha u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda u dhiibtaan oo ay uga dhiibtaan afti lagu doonayo in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado in madaxweyne bool kigami oo xilka madaxweynenimada mar saddexaad ugu tartamo aftidan ayaa sidoo kale ah mid lagu raadinayo in dastuurka wax looga bedelo xilliga madaxweynaha uu xilka hayo oo hadda ah toddoba sano lagana dhigo shan sano bedelaadda xilliga madaxweynaha uu xafiiska haynaya ee haddii la ogolaado laga dhigi doono shan sano ayaan saamayn doonin madaxweyne bool kigame haddii dib loo soo doorto kaasoo xilkan hayn doona toddoba sano oo kale dastuurka dalka ruwanda ee hadda jira ayaa dhigaya in madaxweyne bool kigami uu xilka ka dego dabayaaqada sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka balse haddii aftida shacabka laga qaadayo lagu ogolaado in mar kale xilka uu u tartamo haddana uu ku guulaysto doorashada ayuu xilka sii hayn doonaa ilaa iyo sanadka labada kun iyo afariyo soddonka hogaamiyayaasha caalamka ayaa ku soo qulqulaya magaalada new york ee jimcaha maanta si ay uga qayb galaan wareegga saddexaad ee waawaanta xaaladda dalka syriya waxaana imaanaysaa dhowr toddobaad uun kadib markii dhexdhexaadintii qaramada midoobey ay ka dhex bilowday dowladda syriya iyo mucaaradka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in wadamada lagu martiqaaday shirkan ay yihiin kuwii hore uga qayb galay wadahadaladii ka dhacay magaalada vienna ee dalka austria oo ay ku jiraan ruushka iyo iiraan oo garab siinaya madaxweynaha siiriya bashaar al asad isagoo la hadlayey warbaahinta maalintii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zariif ayaa waxa uu shaki ka muujiyey in shirkan horumar laga samayn doono sidii loo wada aqoonsan lahaa mucaaradka siiriya ee la aqbali karo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa shir guddoomin doona shir ay golaha ammaanka ku yeelanayaan arrintan gelinka dambe ee maanta
halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu toddobaadkan inoo soo diyaariyey axmed xasan colaad islamarkaana inala socodsiin doona
dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maantay idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegaynaa shirkii maalmahanba magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka kaas oo looga hadlayey hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka halka loo dhaqaaqayo marka ay dhammaato xilliga dowladda hadda jirta haddaba ismarwaa badan kadib shirkaasi waxaa ugu dambayntii warmurtiyeed laga soo saaray in laysku afgartay habka four point five-ka ama waxa loo yaqaan afar dhibic shan oo beeluhu wax ku qaybsadaan in la qaato iyo qaybta kale oo ah in deegaan lagu saleeyo qaabka doorashadu ay ku dhacayso dowladda soo socoto guud ahaan barnaamijka ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh yuusuf cali ceynte oo ah guddoomiyaha majmaca culimmada soomaaliyeed maxamuud owgeedi hilowle oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha kala taliya dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed ugu horreyn su-aasha hore waxaan siiyey xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya bismillaah alxamdulilah colaada waa mahadsan tahay dhammaan saaxiibada hadda doodan ku wada jirno iyo dhammaan intan ku xiran idaacadda na dhegaysanayso waa mahadsantiin waa idin salaamayaa haddaan hor u galo dooda runtii beryahan si dhow ayaan ula soconay madasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo beesha caalamka shirar horey u socday ayuu qeyb ka ahaa shirkan qodobada ay soo baxeen hadda mid hadda waa lagu heshiil dhihi kara ma aha wax un baa laisla gaaray laakiin oo heshiis ma aha dooda gadaal kuwii u cuslaa gadaal ayaa loo dhigay sida hadda ka muuqatay qoraalka iyo oo oo aan ka wareysanay ayagana dib ayaa loo soo celin doona waxyaabay ay soo gaaraan waxaa la keeni doonaa ummadda soomaaliyeed waa loo soo bandhigi doonaa baarlamaanka soomaaliyeed oo hadda sharcidda haystan waa la keeni doonaa markaas ayaan ka hadlaynaa waxyaabay kasoo baxo taa haddaan ka gudbo qodobada hadda issue la saarayo oo ah waxaa ugu see baarlamaanka dambe lagu soo xulaya ma four pointy five a ma deegaanba taa haddaa fikirkay ka dhiibto runtii isbeddelka horta waa soo dhaweynayaa dowladda soo socota oo qaabka ay ay ka imaanayso waxaan u arkaa waqtulxaadirkan hadda aan joogno in aan laga gudbi karin four pointy five tusaalooyin gaaban haddaan waxyar aan haddaan iftiimiyo waxaa loo gudbi karaa four point five horta maxaa keenay xal ayaa loo arkay xag maaha isdilkii soomaalida iyo dhibaatooyinka soo maray iyo waqti loo waayey in la tirakoobo qof walba xaqiis iyo xuquuqdiis uu helo markii la waayey ayaa la keenay four point five hadda dadkii waa la baray jidhkooda waa la baray korkooda waa la baray waa fahamsan yihiin laakiin jid cusub hadda markii loo guuraayo waa in haddana la baraa dadka loo sheega hab ay ay ku qanacsan yihiin in loo sheego dad ayaa u arkaa four point five kan in ayaga laga xaqbursi ay ka tahay dad ayagoo jooga four point five-kii keenay ayaa laftigooda u arkaa in ayaga laftooda laga xaqbursanayo hase yeeshee labada dhinac markii loo fiiriyo hadda waa lisbaray waqtulxaadirkan lagama gudbi karo tusaaleyan haddaan soo qaadano wadankii xur maaha deegaanadii amni maaha tirakoob lama sameyn qofka yaa dhihi kara xildhibaankaasaa leedahay labaa leedahay marka weli way taagantaa leedahay wixii shalay ilaa ilaa- ilaa ilaa lagu- ilaa laga gaaro qof walba intaas ayaa leedahay oo lagu qancin karo ama do- ama Marka- tirakoob ha noqoto marka waxaa leedahay four point five kii aa, lagama gudbi karo lagama gudbo xi- xilligan waayahay waa kugu soo laaban doonaa een, xildhibaan waxaan siinayaa een, ekis ee, xildhibaan maxamuud ee, geedi owhilowle آه، بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan akhyaartii ula jirta een, barnaamijka oo ba kulanka kan waxaan mar labaad aan marna mudnay inaan ilaabo een, bahda v o da iyo dhammaan dhegeystayaasha weliba een, v o da waxaan ku ammaanayaa xilliga kan oo siyaasadda soomaaliya ay ka karsamayso amba ay halka iyo maaragtay ka taagan tahay een, su-aalo badan la isweydiinayo inay een, dooda tan amba maaragtay barnaamijkan in lagu qabto gudahana waa ku ammaanaya waayo inta badan waxay v o du fursad sii jirtay een, jaaliyadaha soomaalida amba aqoonyahan dibadda jira anoo iyagona xaq waro oqol oo ku habboon haddana dee anunka ayaa gudihi joogna marka dadka gudaha jooga wax laga weydiiyana waa xilli ku habboon ayaan leeyahay marka waa ku ammaanaya v o da.
Waa- waayahay een, u gudub fikirka Haddii- haddii aan fikriga u gudbo een, shirka een, higsiga 2016 ee beryaha socday een, dee dabciyan een, ma jirto cid een, een, awoodi karta sida ay tahay iyo siday noqon doonta een, sii sheegta balse aanu sidaa u arkay qof ahaan waxay tahay shirkaasu wuxuu een, ahay shir runtii een, mudnaanta koowaad aan lagu siinayn dhibka soomaaliya oo dhan haysta taasoo iyu tahay aheeday in beryoorta laga dhigo shan iyo labaatan sano dhibka lagu soo jiray sidoo looga bixi karayaa ma aha inaan anugu aan dhaliilayo een, een, een, mas-uuliyiinta balse wuxuu ku beys karaa isla markaad meelaha warwareysato ama dhegeysato in laba garab amba laba een, group oo siyaasadda iyagu isku haysta ee uu focuskoodu yahay 2016 say hogaanka dalka u qaba lahaayeen isku haysta inay halkaa isugu tageen haddaan usoo laabto ta laga dhawaajiyey aheeday labada system kee la qaataa four point five iyo in lagu saleeyo habka de- deegaanka Mm.
Een, anigu horta waxaan raaci doonaa mid kastoo la isku raaco osba la isku raacdo ayaanu qa- ayaan raaci doonaa haddaan usoo laabto een, Laakiin- deega- deegaanka ka soo jeedo anoo lasoo tashaday constituency-ga ka soo jeeda oo anigu aan hadda codkor ku hadlayo inta uu soo jiray four point five iyo inta uu jiri doono dhibana ayay ku ahaayeen kuna ahaa kuna sii ahaan doono hadduu sii jiro balse haddii uu yahay xalku hadduu yahay xal lagu badbaadinayo midnimo soomaaliyeed iyo dowladdaa jirtee soomaaliyeed ee adduunka aqoonsan yahay haddii lagu sii badbaadinayo inaan usii dulqaadano diyaara u nahay laakiin dhibana ayaan ku ahayn kuna sii ahaan doonaa four point five hadduu sii jiro Hay. marka waa waa habka deegaanka habka deegaanka ee, aada aaminsan tahay ayaana u aaminsannahay kaas ayaanu marka waa lagu dulmanayaa leedahay dhinacan four point five ka ama Marka- waxaa loo yaqaan marka afar dhibic shanta dadka aynu isku deegaanka nahaa markaan ka tashanay gudaha iyo dibaddaba waxaanu isu fiirinay lixdankii markii la qaata calanka inta aanu kuraas ku lahayn baarlamaanka iyo maanta waxaan ka hooseynaa afar Hay.
xildhibaan ayaa ka hooseynaa marka waxaa leedahay marka waxay waa- tahay- waa ku dulmanaynaa leedahay waa dhinacaas ku- way ku dulmanaayeen intuu sii jira four point five na kusii dulmanaa doonaan midda kaliya oo kusoo celina waxay tahay haddii la helo lagu badbaadaha midnimo soomaaliyeed haddii lagu badbaadinayo amba dowladda jirta la leeyahay wasakaa dhex yaacaysaa aan ku badbaadino Ay.
waa ku- waa- waa ogolnahay inaan marka kusii waxaa jirno.
leedahay dowladda soo socota ee la filayo in la dhiso deegaankaasi waa inay deegaan hataa haddii daa socada loo helo Hey. Een, sheekh yuusuf cali caynta waa guddoomiyaha majmaca culimmada guddoomiye waa la socotay een, maalmaha shirarkii dhacayay siyaasiyiin wax badanna aad kala socotid bal arrimahani fi- fikirkaada Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, horta aragtida eh, labada dhinac oo la wada dhageystay oo ka soo baxay shirka dabcan waa arrin ijtihaad ah qolo walba siday u aragtay ama siday danteeda ay ka dhex aragtay ay ku salaysantay laakiin waa inaan ogaanaa inuunan ra'yigan ama ra'yigaasi midna inuusan wacyi waxyi munazaloo la soo dejiye ahayn oo laga tegi karo waxa muhiimka waxaa weeye waxa shacabka soomaaliyeed oo isku raacay shacabka soomaaliyeedna weli cid warsata ma jiro oo afti lama weydiin afti lama wadaad shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan miyigoo ku dhaqan yahay wax u tega ma jiraanoo weydiistay waxaas iska dhaaf taas inta magaalooyinka ku dhaqan wax weydiiya ma jiraan iska dhaaf mu'asasaadka dowladda inta laysu geeyay in waxaan laysla qaatay oo kana ama laysla diiday ama kana laysla qaatay ma jirto Ma jirto.
marka meesha loo socdo kolba waa meelihii hore oo khilaafaadka jiri jira weeye khilaafaadkaas ilaahay ha naga najeeyo ha naga nabadgelsho waxaan u malaynayaa raxmaddii baa naga maqan ilaahay subxaana watacaala curi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka naxariistayaa naga maqan dadka inay iskhilaafsan yihin ka suuli maayaan ilaa qof ilaahay u naxariista moogiye macnaha had- qofka ilaahay u naxariistay ayaa khilaafkaas ah oo ka baaba'ay halkaas saas aan aaminsan marka waxaad leedahay een, khilaafyadii iyo wixii soomaaliya muddo eh, dhowr iyo labaatanka sana ay kusoo jiri jireen qayb ka mida waa yalle nacam soddon Dhibaatooyinka saacadow aaminsan.
qayb kulmi Een, maxamed xaaji siyaasi in badan kusoo jira siyaasaddana waa tahay Een, shirkii maalmahan socdana waa la socotay adigana aragtidaada anigu waxaan ka eegayaa bismillahi raxmaan raxiim ragga oo wada salaaman waxaan ka eegayaa xagga siyaasadda waxaa la what is possible ma huwa mumkin waxa suurtagalah baa la yidhahdaa waxaan suurtagelayn oo majhuulah siyaasaddu kuma dhisna anigu hadda gobolka ka soo jeedo waa lugaal lugaal hadda waaba iska baraxan tahay waa waa laga samayn karaa doorasho Eh, waana laga dhigi karaa tirakoob kuraasna hadda ka helo hadda tan point five-na ka badan waa ka filan karnaa baan qabaa haddii t- lagu dhiso xagga qaanuunka marka waxa weeye ma suurtagelaysaa soomaaliya oo dhan inaan halkaa wada marino mise mise lugaal keliya loo samaynaya ama gobol iyo laba kaloo raacsan loo samayn mayo wuxuu waa wax isma raacsanaa leedahay maanta is- soomaaliya isma raacsana aniguna ma helayo meelaan soomaaliya isku raacsanayn kuraas keligay lay qaban mayo shir gaaraan lay dhigi mayo waan ogahay wax iga horeeyay qaanuuniyana waxa weeye hadda ka hor waxaa lagu sameeyey eh, jabuuti waa lagu sameeyey waxaa la siiyey laba sanio bar baan ku keeninaa tirakobi doorasho ma- waa ka dhacday imbigaati waa lagu sameeyey laba sana ku- waa ka dhacday jabuuti labaad iyo sheekh shariif waa lagu sameeyey waa ka dhacday xasan shiikhi doorashada dambe waa ka dhacday oo waqtigeeda oo sii dhamaanaya waqt maya dib ma samayn karaan wixii weli ca- carqaladihii sidoodii way u taagan yihiin gobolladii baan la wada ko- hayn tirikoob baan lahayn kuraas baan la qaybin hadda aniga kursi aad haddii la yidhaahdo ma anaa ka soo qoranaya eh, lugaal inta kursi aan rabo boqol baan soo qoranaya boqol iyo toddobaatanka waa soo qoranaya laba boqol iyo toddobaatanka marka weli way taagan tahay leedahay marka waxa weeye yaa itirinaya oo official iga dhigaya oo is- oo aniga isharciyeynaya si aan ku doonto kuraas mise waxaan tegaya gurigeygiiyo waxaan leeyahay inoo badiyo baasha xaggaasaa layna ku cunayo baabaha baa layna ka dhigay oo yaa yaanu geynaya marka waxa weeye arrintu qaanuuniyan kama tegayso in hadda sida la yahay intay doonto inay qaadan doonto ilaahay baa yaqaan yaa yaqaan shan iyo toban kale inay qaadanayso laakiin i- inta lagu sii jiraayo inta lagu 4.5.
sii jiraya laakiin meel looga baxo oo aan anigu isku hadlayn karo oo dadku isku hadlayn karo oo dadkoo dhan ka dhexaysa markii la gaaro m- ma jirto hadda somalilan waaba da- dalka qaar baaba goostay kuwa isku haysta gobollo hadda gaalkacyo kale iyo midug yanaale yanaale isku haysta yaa kala guraya federaalka marka waxa weeye in horta sideedaba anigu waxaan booqabi lahaa war waaba ku xiiqnay bahalkee shan iyo toban sano ka badan maba qaadi karee aayad qur-aanna maahee boqol j- j- j- muxuu ina ka badaaye federaalka ina ka- ya fidnada soomaaliya waaba federaalka ha la iska joojo baanba qabaa sideedaynu ahayn baynu ku qaybsanayna dalkeennana aan soo ceshanno nin waliba hadda waxa weeye dowlad go-ada- go-day iyo mid dad goostay iyo mid kaloo in goostay baa jooga goosasho kama duwana Hay.
haddii puntland goosato somalilandna waa goosatay jubbalandna waa goosatay koonfur galbeed waa goosatay gobollada dhexe kole waa goosteen waxay taagan yihiin hal nin baa u hadlay madaxweyney leeyihiin caasimad bay leeyihiin ciidamay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin yaa murakooda ka baxaya marka een, fikraddaaba qalada marka weli waxaa leedahay adiga anigu waxaa qaba sida haddeer lagu joogo oo forty five-ka ah ha lagu inta xal laga helay waayahay maxamed xaaji Een, caaqil eh, muumin maadaama een, nin nabadoonana aad tahay wax badanna aad la socotay wixii lagu soo dhisaayey dowladihii kumeel gaarka ahay iyo tan hadda dhisan iyo midda hadda la dhisi doono maxay kuula muuqanaysaa bismillaah horta waxaa ii muuqata anigu wa- keni badanna waa idhi horta soomaaliya wax gacan ugu jiro ma ilaahay horta dalkeeda ha tuso qalbigeedana allah ha isu soo dumo faragelintana ilaahay ha ka- dal- ha ka dhex saaro taas waa qodob xildhibaanku markuu og yahay inuu degmo ka soo jeedo aba uu tuulo ka soo jeedo waa xanuunsana tuuladaas iyo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujineen laakiin markii la yidhaha four byty five aa tahay ee jidka laga soo qabto wuxuu kaalrilaysu ka yahay wax walba oo dhibaata oo meeshaas ka jira waxaan aaminsanahay marka ama sideedii gobol ha laga dhigo ama sideed iyo tobankii ha laga dhigo degmo gobol waa isyaqaan dadku in lagu saleeyo si ninkaas xildhibaankaah meeshaas ka yimiday shan iyo tobankii sano four byty five dadkii ku joogay degmay magacoodu kasoo jeedana wax uma tarin tuulo uu kasoo jeedana wax uma tarin gobol uu kasoo jeedana wax uma tarin waxaan aaminsanahay see loogu gudbaa marka waxaa looga gudbi karaa ninku qofku inuu xanuunsanayo degmadu kasoo jeeday tuuladu kasoo jeedo ogyahay haddii taa la waayo four byty five cusub yaa naloo keenin kuwii hore four byty five ku jooga ha naloo daayo oo macallada sidooda ha lagu sii wadaa le dad ha lagu sii wado waayahay xildhibaane war murteedkiina wuu ku caddaa wixii meesha ka soo baxay in labada fikradoodba la qaato four point five-kii ama afar dhibic shan wixii loo yaqiin iyo dhinacii deegaanka inkastoo weli go-aano rasmiya aysan meesha ka soo bixin marka see isu qabanaysaa leeda haddii laysku waafaqo waad mahadsantaa horta war mutiirka sidaan u fahmay ama qoraalkiis ka muuqatay laba caqal ayaa meesha jira horta caqalka sare iyo caqalka hoose horta aqalka hoose mabda-iyan kama maarmo in laga saleeyo four point five waa aqalka hoose aqalka sare sida qaynuunka ama dunida ay jirto waa in qofka gobol matala ama gobolka soo jeeda laga soo doortaa Een, waxaan waafaqsanahay horta hadda waa isku dhex jirtaa sida communicate ka soo baxay laakiin waxaan taageersanahay in laga saleeyo aqalka sare gobolada aqalka hoosena in laga sare ama laga saleeyo asagana four point five midda hadda aan ku joogno waana sababayna Een, horey saan u sheegnaba telekoobka ma jiro Een, goboladii iyo degmooyinkii dhammaan xurmooda aha qofka adiga waxaa ku qanacin kartaa markaad tiraadid adiga kursigaas sidaan sidaana ka waaysay markaad tiraad waa inuu u qaataa mid oo la fahmi karo laakiin hadduusan u qaadin mid la fahmi karo maanta hadduu yidhaahdo een, een, een, dowlad goboleedan ka soo jeedaa antaas ayaa loogu gudbay yaa soo tirikoobay dadka marka mar walba arrinta oo oo shariirka haddaan soo dhaafnay iyo marxaladda aan soo gudubnay haddaan dib u eegno aan fiirino horta yaa dhib ku qabo ah hadda four point five mar walba ayadoon la gaarin xaqaayigii la gaarin runtii la- la isu sheegin yaa dhib ku qabo ah aniga waxaan u arkaa dadka dhibka ku qaba ha ha u gudbeen ama ha ku dadaalin si dalka loo nabadeyn lahaa ummadda soomaaliyeed hal looga dhigi lahaa four point five meesha ayuu ku baaba'aa four point five ee dadka taageersan ama gobolada koonfureed ayaan kasoo jeeda aniga Een, dhinacaas ayaan aragtada xooggada meeshaas ayaa laga keenay iyo soomaali in badan kale waa qaadatay hase yeeshee dulmi la tirsanaayo iyo dad dhibaato tirsanaayo ayaa xal u arkeen gobolada koonfureed ee, koonfur galbeed la isku yidhahdo marka dadkaas markii ay dareemeen in waqtulxaadirikan aan laga gudbi karin ee, dhibaatadan isdilkan ee soomaalina ay ku dhowdahay inay kala tagto meelo k- kale ay kala gaarto ani waxaan u arkaa waqtulxaadirkaas eh, raggii kasoo fikiray ama shirarkii een, addis ama eh, jabuuti macnaha shirarkii soo socda aa soo socday runtii meel ayay soo gaarsiiyeen haddana meel loo gudbi karo waa dhowdahay waa dhowdahay ragga hadda eh, mar walba markii meelaha lasoo gaaro xisaabtanka lasoo gaaro oo oo diidan een, waa muuqataa si aan wax u bas badsado suurtagal ma noqonay waa in ma ma noqonayso in labadan fikradood maya had waqtulxaadirkan een, lagama gudbi karo four point five tusaale haddaan soo qaadano degmooyinkii markaan soo qaadano sida hadda een, een, maxamed xaaji uu sheegay degmooyinaa jira oo oo xildhibaan ay laba kun oo qoys ku nool ay ka soo heleen xildhibaano degmo toban iyo todoba kun oo, een, ka nool sida buurhakab oo kale qof xildhibaan ka soo waayay ayaa ah, dowladii aan haddaan soo dhaafnay ayaan goo- ah, ayaan Allah.
ayaan ognahay marka dadkaas see lagu xaqiijina degmo laba kun ku noolna see xildhibaan ka soo helay mid tob- toban iyo todoba kun ku noolna see xildhibaan kasoo waayna ma in la gaarsiin ma qofka meeshaas in la gaarsiyo isaga oo oo- oo xaqaayiga inuu gaaro ma marka waxaan isleeyahay waqtulxaadirkan lagama gudbi karo een qolada hadda ee, ama s- dadka asxaabta hadda u ordaayaan sed bursi waay dad kalena waxay u arkaan ayagana miiska wada hadalka siyaasadda loo diidan yahay hadda kala tagii iyo khilaafkii iyo buuqii iyo meeshii hore ayaa lagu laabanaa marka waqtulxaadirkan meeshan ayaan taageersan marka waxaa leeyahay nidaamkaas een, hadda aqalka hoose lagama gudbi karo four point five hay. Een, sheekh yuusuf caynte een, maadaama bulshadiina waxaa dadka siyaasiyiinta inta badan ay bat- matalayaan bulshadii bulshada wax badan kama fahansano waxaan socdaa doorashana hala galaa la yidhi dowladda soo socoto iyo qaabkii lagu salay lahaa sidee marka looga dhaadhacsiinayaa bulshadii iyo wixii maadaama laba dhinacba la leeyahay ha la isku qaato
waxaan is leeyahay wax badan horta xaqaa'iqa in hoos loogu dhaadha ayay u baahanta soomaaliya markii ugu horreysa oo doorasho ay ka dhacdo waddanka ee- ee, dhammaantii ay ka dhacdo sagaal iyo lixdankii markii la tirinaya waxaa la dhahaa taqriiban waa sideed malyan ilaa waxaa la joogaa hadda soomaaliya waa toban malyan xataa tirada waa khuraafaad meel laga soo guuriya aan aqaan lianna ummadda soomaaliyeed inay konton sano wax ku dhow inay inay laba milyan ay ku kororto see suurtagalo tahay xataa haddii la yidhaha dagaaladii dad baa ku dhintay kuwaa ku dhaawacmay kuwaa ku hijrooday ummadda waaqacda ummadda soomaaliyeed waa saddex jibbaaranta inta taariikhda laga gaarayo taas tirada mar walbana loo soo qoro waxaan aaminsanahay inaysan saxayn midda anagu anagoo ardaya afar iyo toddobaatanka ololihii reer miyiga tiradii aan soo qaadno kacanka oo joogay ee laga baahiyey ee muxuu ahaay warbaahintii waagaa ee kacankiioo jooga beenay ahayd liannahu aniga naftayna ayaa nagula qasba inaan beentaas soo qorno sababtoo ah waxaa lagu qasbaa tiro soo qora haddii kale laydinka yeeli maayo dhul waxaan waxaan tagnaa aan dadba joogin ama dadka uu ka cararayo uu leeyahay lama soo marka qoraalaa ka samaynaysa qoraalan ka samaynayn waxaa loo baahan yahay horta marka hore tira xalaal in la helo koo qodobka labaad waxaa weeye waxaan aan kusoo jeeda dadka hoosa loogu soo dhadhaco dadka dadka indhaha u ah ha la keeno ha tashadaa laynka dha- qoda la aadayo ayagaa cabiri kara Sida la isku Ayagaa gara- waafajinayo.
ayagaa garanayo laakiin mar walba dad markaas ee siyaasadda danaynayo ama ay u muuqato hoggaan inay qabtaan hadday inta meel isla galaan yidhaha waxaasaan gaarnay waa wixii shalay waaga dhibaatadiyaan haysata waxyaalka la yaab kale oo na soo maray oo hadda dhow dhac waxaa ka mid ah dastuur toddoba nin u saxiixan oo toddoba qofood bej walba iskula saxiixan tahay ayaa soo maray laba kun iyo laba iyo tobankii doorashada dastuurkii lagu gala ama xeerkii lagu gala sidaasoo ah toddoba nin oo hal ajnabi yahay mahiga mahigaa ku saxiixan toddoba qofaada ku saxana waar waxaasu ma naqanayaan dastuur iyo xeer iyo midna ma naqanayaan hadda nafteeda weli waa la wadaa oo wax ka suura gelaya lama arko Afar laakiin sa- baarlamaanka inuu dhammaystiro baarlamaanka aaway in afar warqadood saddex sano iyo jarjar la kor taagan yahay oo la leeyahay lama dhamaystirin maxay tahay waxaasi adduunyada xaggee ka dhacdaa waxaas war ma waan daacado jirin ma waan mu- muwaadinnimo jirin ma waan islaamnimo jirin xaggee u soconaa su-aalaadka la sheekhiisa isweydiiyo waddankan waa loo soo shaqo tagay Waay- looma shaqeeyo waay- waaya waaya Een, waxaan siinayaa ex xildhibaan ee, geed Ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, mar labaad waa mahadsan yihiin dhammaan dhaqayaarta ee dooda igula dooda ila qaybsanaysa balse een, een, horta ereyga kan heeday communiqueygii lasoo saaray waxaan arkaya idoo leeyahay ha la qaato half oo 4.5 iyo deegaan labadaba lagu saleey ayaa arkaya taas waxaan qabaa inay keentay beesha caalamka oo meesha kor joogta ka aheeday soomaaliyana muddo badan uh, maarata faraa kula jirtay inay aragtay labada garab in ismari laayin in isbarla-ay holabaa gar badbabel ku dhegan yahay marka taa iyo keenta xal lama naqana horta waxaan weydiisanayaa mas-uuliyiinta hadda tagta shirka ee matalaysa in laga dareemo
Wadani dhibaatada- jecel.
waa dhibaatada soomaaliya ka taagneed shan iyo labaatan sano sidii looga bixi lahaa iyo wax udana oo ha joojiyaano ku dheg- ku dheganaashada uu ku dhegan yahay gruub kastaba wuxuu isugu aaminsan yahay asugoo siyaasadiisa kale waxaan kaloo anigu aan u arkaa in waxaa la yidhaha oonkaba een, qoraxda ayaa keentay soomaaliya waxaa dhibkan dha waxaa keenay cadaalad darro iyo qolo kasteehe masiirka soomaaliya in wax laga weydiiyo marka wax laga weydiiyo iyo ku salayso kii markaa kursiga joogaso kursiga kusii joogi lahay kaa markaa kursiga joogaso kursiga ku tegi lahay war dhibaatadu dhibaatadu halkaa ma jirtee waxaa ilaahay ku maartay waajib uga dhigay shan iyo labaatan sano dhibaatadan soomaaliya haysata waxaan badda ku daadanaya waxaan maartay jeelka ku jira waxaa kale maartay dibadda iyo aad carruurta xabsida looga xiran ha ku ha fokus gareeyaano oo ha raadiyaano dhibaatada soomaaliya sida looga saari karayaa amba lagu gaarsii karayaa meelay armina ka yaaraa karayso degaan hala galaada oo yaysan arrintu yaysan noqonin arrintu yaysan noqonin kaliya waxaan la shir tago waa inaan u helaa gruub ugu taageerayo anigu saan raba oo kusoo baxa saan beri tugaanka dal ku qabta taasi waa waaya maxamed xaaji waxa weeye horta qaanuunka xaggiisa waxaa ninbaa ku doodayey garow wan garow two garowed wan iyo garow two laga soo gudub weliba isagaa bareen minister ahaa ninkaas doodaya isagaa ka gudbiyey isagaa sameeyey constitutional assemblyga qoladii dastuurka samaysay baarlamaankana odayaashii soo qoray isagaa sameeyey oo bareen minister ahaa garow wan garow two ma ahayn dastuur laysku raacay kaasnu ahaa wixii kumeel gaarka laga dhigay haddana amedmatiga lagu samaynayo qaanuunka markii hadda jiraa waxa weeye haddaan wax caddi jirin wadda la raaca oo ayan kaleer ahayn meesha la aadayo waxa weeye majhuul iyo mugdi laguma socon karo haddii dega ma anigu gobolka aan hadda haysto oo gobolkay jooga ma laba haddaan hadda yidhahdo nina muran iguma nala kuma haysto nugaal baan ku imaan puntland haddaan yidhaahdo ma intee kursi ku leeyahay waa baan xaq u leeyahay intee soo dhistaa ma labaan leeyahay waa in ay qoran tahay oo la qaybshay ama tirsi lagu qaybshay ama xeersajaba lagu qaybshay tan kale waxa weeye laakiin markii dadka la weydiiyey aftidii oo waxba lama qaarkood wax official puntland ma noqon puntland Puntland- deegaanka deegaanka ku Puntland saleeya intay xisbiyaba gaartay waa markii sanaadiiqda lagu radiyey ay gubtay hadda cidina lama joogin kare sanaadiiqda la burburshay waa laga baxay xisbiyo tartamay oo shaciyoobay oo tire muxuu ahaayey soo gaaray sanduuqii lagu rido yaa sanaadiiqdii laba degmo burburis kalkacyoyiga qarno saasaa looga baxay waxaa lagu noqday isku weerwan odayaashii lagu noqo المربع الاول لحيه لحيتك odayaashii keeni jiray iyadoo xataa dastuurka xataa sidii baa weli ku qoran baa hadda bay marka dambe ku noqotay waana hal reera waana hal eh, muxuu ahay maamul marka ma soomaaliya oo dhan baa wax tirsan karta ma dhisan karto waxa weeye sidaan hadda la joogo ama dayac ha ku timaado ama dibadda iyo faragashi ha ku timaadee soomaaliya oo isu dhan oo isu tirsan oo degaan ku qaybsata laakiin waa la heli karaa Waa ka baxay.
marka waxaad leedahay khilaafaad hor lahaa ka sii bilaabanay Khilaafaadka rasaasana, 2.4.4 dhibic shanta ah ha iskaga socoto hay intii xal laga helayo soo ma inta xal laga helay hay caaqil muumin بسم الله horta xil doona xal ma keeno dadka shirarka hogaaminaya ee masayrka soomaaliyeed inay haddana dib ugu soo noqdaan raba xal soomaaliyeed ma hayaan xalka soomaaliya dadka uu ku jiray waa dadka shacabka metela ilaa taas talada loo soo celiyana xal lama gaarayo 4.5 waa ihaano soomaaliyeed waa ihaano dalka soomaaliya oo dhan ma la ogola in xal la gaaro boqol iyo labaatan xildhibaan oo saaka haddii la yidhaahdo degmaha lagu xildhibaayo aan maanta deegaan ay ka soo codayn aan laynaa jira been isu sheegi mayno ayagaana hortaagan iyo wax lamida iyo ajnabi oo ku adeeganaya Waayo.
mana ogolaa doono waayo caaqil muumin xildhibaane xaggee loo socdaa markii labada kun lix iyo tobanka la gaaro
colada waa mahadsan tahay saaxiibada mar labaad aan salaamayaa runtii een, horta ka hor in sata- si taxadir loo fikir ayaa fiican markii waqtigu gebagabi uu maraayo xooga waxaad moodaa in markaas un la fikiraayo sidii wax loo bedeli lahaa ka hor dadka in si dareen soomaalinimo ay ku jirto ay u fikiraan dantooda ay ku jirto ay u fikiraan nabadgelyooda horumarkooda ay ka shaqeeyaan kadib een, intaas hadda oo cariirigan uu yahay oo lama gaari karo oo lama sameyna leeyahay waa la gaari lahaa runtii taas horta waxaan ilaahay ugu baryaynaa in soomaalida ay kusoo hanuuniyo wadaniyad iyo soomaalinimada intaas haddaan ku gudbo een, hadda saaxiibka wuxuu yidhi een, baarlamaanka hadda joogo gobollii degmo ay kusoo jeedaan qofaan degmo kasoo jeedina ma laha Een, dhibaatada soomaaliya ay ka habsatay ayay qeyb ka tahay Een, anigu waxaan ka hadlaynaa keliya ma ee, laakiin qaarkood ma gaari karaan uu leeyahay meelahay ka soo jeedeen amni maaha say ku gaaraan amni maaha taas ma- ma- midda haddaan ayagaa ka- laga rabaa inay kaydsadaan midda midda haddaan ka hadlayna Waayo.
waay haddana waxaan u hadlaynaa soomaali aragtadeeda iyo waqtulxaadirka meesha u socoto see lagu gaarsiin karaa haddaan dhahno isla berri ayaa doorasho la gelaa waana degma lagu salaynaa hoogaa waxaad moodaa in een, sida sida saxda eh aan qofkaan u fikirin marka sida saa u fikirtid adiga keliya isku soo- isku- ma isku soo qaadaysa laakiin soomaali oo dhan hadda een, aragtadaas ay kula wadaagtaa ay ay xalkooda say kula tahay hadda maanta fikirkeeda aan u fidhina aniga waxay ila tahay waa la gaari karaa degmo gobol waa la gaari karaa
waqti u baahan tahay laakiin markaa fiiriso xildhibaane een, wadalayaasha baarlamaanka ee hadda jira waxay u kala qaybsan yihiin hadda siyaasiyiinta siday u kala qaybsameen oo kale maya Een, 4.5-kii iyo deegaankii xildhibaanadu way kala aaminsan yihiin qaarkood ma aragti waa jiri kartaa qof walba aragtiis wuu wuu jiri karaa laakiin markii loo fiiro waqtulxaadirkan hadda baarlamaanka soomaaliya een, midnimadooda iyo wadajirkooda hadda waa waa hal waay Een, sidee Laakiin- sidee- sidee loo Mac- macquul ma tahay in arrintani ah, sidee loogu dhaawac dhaawac gaarsiiso sidee loogu gudbi karaa horta kolley qolada madasha waxa ay soo go-aamiyaan hadda sharciyada hadda jirta waa baarlamaanka soomaaliya hay-adaha constitutionka hadda oo gacanta ku haya ayagu unba ansixin ama u baahan doonaan in la keeno eh, go-aan inay ka gaaraan markaas hal la arko baarlamaanka haddii uu codeeyo een, in la aado degmo iyo gobol ha u codeeyan ayaga hadda sharciyadda ayaga hadda masiirkooda gacanta ayaa ayaa ku haya Sheekh Yuusuf- Sheekh Yuusuf aan siinaya Sheekh Yuusuf een, siyaasiyiinta waan aragnay marka bulshada maxaa ayagu doorkoodu yahay waxa la yidhaahda tajzi'at almujaza wa taqsiim almuqasa oo macnaheedu yahay wax la kala googooyey mar hore ah hadda la haddana inta kale la kala googooyin lasii jarjaray ها وحلا قيب شيء مرهر أيها هدنا دب أنت حتى لو سي قيبنا يا وهرت الشغلة سومالي كسعت هرت واسدة وين نوعنا مدان هدان أسود دكتو وحن سلا وضد الصحراء مرور بوله الكرة لكن دتك أرنتاس أفكر لها إيه سليم كها إيه جهاد وانا أفكر من الهلكرة مسا وحن كسفوني قلدي إلهي أو شيء أو إلهي يرو إن يرو سبيل الرشد laa yatakhiduuhu sabiila wain yarow sabiila alqayi yatakhiduuhu sabiila hadday arkaan waddada toosan waddo kama dhigtaan ma qaadaan dadka dadka dadka xuxun wey waar waxaa ha laga daayo saasaa aad dalkaynu ku socda waxaa la rabaa inaan kasoo degdegno qorshe boqol sano ah ama konton sano ah ama afartan sano ah waa in la dejiyo haddaan taa la dejin oon ummadda loo dhigin ummadda saasay ku tirtirmee madaxtinimada la raadihaana waa la wey doonaa sidii andalus loo waayay hay Een, geeddii aan siinaya markaan een, geeddii waan aragnaa meeshii ay wax ku socdaan iyo sida hadday wax u socdaan Een, haddii la waayo deegaankii oo 4.5-kii ay- ay kusii socoto soomaaliya Een, goormaa marka arrintaanu aan leedahay is leedahay way way dhammaanaysaa oo waa laga gudbayaa
waktigii dhammaanayso ilaaha macbuudka ah ayaa og balse waxaan ogahay hadduu sii socdo four point five-ku hadduu sii socdo waxaa dhibana ku ahay saan hore u sheegay een, soomaali badan amba shacab badan oo soomaaliyeed weliba kuwa hora aaminsan inay leeyihiin deegaan weyn dadka horroo badan yahay ayaa ku dhibanay Een, mararka qaarkood waa wax exceptional waa la samayn karaa oo haddii la leeyahay si xal loo gaaro een, qolada een, markaan cadka ah laga qaado een, muddo ku meelgaar waa la samayn karayaa oon wariye laakiin dee wax joogtaa wax macquula maahan waayahay maxamed xaaji anu waxaan ku reeb ku soo khatimaya Ah.
rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kamaa takuunuu yuwalla calaykum haddaad shacabka saa tihiin baa madaxdiinu noqotaa kamaa takuunuu yuwalla calaykum haddaad wanaagsan tihiin dad wanaagsan weelisa waxaan kaloo leeyahay yaan la quusan waxa weeye ilaah baan leenahay dulmi aan gallay inaan barino inuu naga cafiyo inuu casa wajalla na toosiyo mid kale wuu idiin sheegaya saaka meeshaynu joogno aan soo dhibtoonno yaman oo dowlad ahayd saaka waa dhaannaa dhar iyo dhulba waa laga duqaynaya suuriya oo dowlad ahayd waa dhaannaa caalamkao dhan baa duqaynaya ciraaqoo dowlad ahayd waa dhaannaa kiimika iyo bayhoog baa lagu rogaya s- eh, Lib- lubnaan beledii muxuu ahaaye eh, eh, meesha la yidhaahdo eh, libiya waa dhaannaa muqayn annagaa uga horrayna waa ugu- may waa soo dhaafnay annagaa uga horrayna way waa soo dhaafnay qowda wax wey waa dhaannaa waa tahay marka anigu waxaan leeyahay yaan laga quusan arrintuna 4.5 keedaas ha ahaato haddii la doonana sidee iyo tobanka gobol ha lagu soo
waa tahay dhammaantiiba aada umahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya sheekh yuusuf cali caynte oo ah guddoomiyaha majmaca culummada soomaaliyeed maxamuud geeddi owhilooli oo horay u ahaa mudane ka tirsana baarlamankii kumeelgaarka ahay soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi kala taliya arrimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed intaana waxaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay waryahayga axmed xasan colaad ayuu kaasi ahaa idaacadda v o a ayaad si toosa noga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaadna maqlayseen magaalada muqdisho wararka ka imaanaya shirweyne qaran oo ay leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ayaa maanta halkaa ka furmay shirkan oo hindisihiisu leedahay wasaaradda dhallinyarada ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgelaya dhallinyaro boqol ka badan oo laga kala keenay qaybaha kala duwan ee soomaaliya iyo dhallinyaro ka socota qurbaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke ayaa shirkan furay waxaana warbixintan inooga diyaariyey maxamed colaad xasan
shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay dowlad soomaaliyeed u qabato dhallinyaro muddo ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga waxa uu ka socdaa howl shirar oo ku yaala gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho gaar ahaan halkii dhowaan lagu qabtay shirkii madasha wadatashiga labada kun lix iyo tobanka ee dowladda iyo maamul goboleedyada maxamed cabdulaahi xasan nuux waa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga shirweyne waxaa jiray in badan loo fikirayo shirweyne qaran in loo qabto dhalinyarada soomaaliyeed oo ay uga tashan hayso aayaha iyo aragtida ay xambaarsan yihiin sidii laisu waafajin lahaa waxyaalo badan oo baahida dhalinyarada ay ka jirto gudaha iyo dalkaba si laisu waafajiyo ayaan shirweynahan ku talagalnay waxaa kaloo ajendaha kamid a in la helo golo heer qaran ah oo dhalinyarada soomaaliyeed leedaha oo baahida ay dhalinyaradu qabto inta wasaaraduhu ay ka shaqaynayaan in kasii dhow ka shaqayn doonana in la sameeyo inkastoo shirka lagu madlan yahay in lasoo gebagabeeyo beri ayaa furitaankiisa waxa uu guux ka dhaliyey baraha bulshada iyo qaar ka mida dhalinyarada gudaha soomaaliya dhalinyarada gudaha ayaa ka cabanaya in kaalintii ay ku lahaayeen aan shirkan laga siin oo ay ku xoogan yihiin dhalinyaro qurbaha laga casuumay maxamed warsame sandhool oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada gudaha soomaaliya ku nool ee shirkan ka qaybgalaya ayaan weydiiyey waxa ay la xidhiirto cabashada dhallinyarada ka soo yeeraysa waxaa soo baxaya wuxuu ahaa guddiga farsamadan a waxaa la yidhi kuwii lokolka ahaa inaysan shaqo ku lahayn soolahan qaabanqaabada oo laba xubnood keliya ay ku leeyihiin inta kalena ay ahaayeen dhallinyaro qurba joog ah xataa waxaa caddeyntaas keenaysa banalka markay maanta hadda saacadan oo bere timeka usoo baxnay la fadhiyo afarta qofooda meesha fadhisa bana saddex qofood ka mida waa diaspora ibraahim xasan diiriye waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada soomaaliyeed waxa uu ka tegey gobolka ohio ee dalkan maraykanka si uu shirkaasi uga qayb galo waxa uu ka warramayaa waxa ay kala yihiin dhalinyarada shirka lagu casuumay iyo sida lagu soo xulay shirkani waxaa la isugu keenay dhalinyarada inta ugu firfircoon intooda badanna ay maaragtay yihiin dadka gudaha jooga toddobaatan iyo kow oo maaragtay dadka gudaha jooga dhalinyarada gudaha joogta ah oo ilaa gobolada meel kasta laga kala keenay toddoba labaatan iyo sagaal oo laga keenay qurbaha sida qurbaha dhadhow kenya iyo maaragtay iyo asia ilaa qurbaha fogfog oo ayagana maaragtay laga keenay waxaana markii laisku daray in wada noqonayaan dhammaan boqol qofood boqolka dhalinyarada oo lagu soo xushay waxqabadkoodii bulshada ay u hayeen khibradahay leeyihiin sida maaragtay in la hubiyo inay rag iyo dumar isugu jiraan iyo waxyaabo kaloo badan lagu soo kala xushay ibraahim waxay leeyihiin dhalinyarada qurbaha ka imaanaysa way naga fursado badan yihiin oo waxaa laga yaabaa basaboor ajnabi inuu wato inuu galgalaangal ku leeyahay golaha wasiirada ama saraakiisha dowladda markuu dalka yimaadana uu shaqooyinkii goor horeba naga naga xigsadeen haddana shirarka iyo wixii loogu talagalay in dhalinyarada gudaha ay qayb ka noqdaan iyagii ay ku badan yihiin dooda maxaad maxaad u aragtaa adiga
horta marna aniga ma taageerayo qof xaqiisa in la dudsiiyo oo la qaato haddii ay jirto in dad dhalinyaraa ay ku qaateen dad kale oo dhalinyaraa oo dalka joogay xaqooda inay ku qaateen macnaha waxay ka yimaadeen banaanko waa dad basaboor haysta inay shaqooyin ku qaateen waa waa xaqdaro waana wax loo baahan yahay in wax weyn dowladda iyo dadka iyo bulshada inay ka bedelaan laakiin waxaa loo baahan yahay in la ogaado midnimadu inay muhiim tahay waxaa kaloo loo baahan yahay dadkan qurbaha ka yimid oo laftigooda inay yihiin dad maaragtay muwaadiniin ah dad maaragtay waddanka soo geliya dhaqaale iyo caqli iyo xoog iyo iyo feker kala duwan loona baahan yahay in inay ka muuqdaan waxna ku darsadaan waxay hayaan dalka haddii dee ay yihiin dad muwaadiniina waxay xaq u leeyihiin inay ummadda ay ka yimaadeen ra'yadooda iyo waxay qabaan ay gudbiyaan laakiin marna ma taageerayo in qof dhalinyaro ah ee dalka joogay ee dhibaato soo maray in xaqiisii la duudsiiyo taas marna ma taageerayo wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaan weydiiyey waxaa ka jira cabashooyinka ka soo yeeraya dhallinyarada wallaahi way jiraan cabashooyin waanuna filaynaa inay cabashi jirto oo waxaa jira dee dhaqankii hadda wuxuu iska noqday qof walba inuu yidhaahdo siyaasad ayaa lagu wataa waxan ama sidana la yeelayaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaylooyinkaasna inaanu dhegeysan doono dhaliilaha ka jira sida ay sheegtay qaramada midoobay dhallinyarada ay da'doodu ka hooseyso soddon jirka ayaa ah in ka badan saddex dalool laba dalool dadka soomaaliyeed duruufahaasi haysta awgood waxay noloshu ku qasabtay dhallinyarada inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biimeeyaan kuwii dalka gudihiisa ku harayna ay u nuglaadaan xagjiraynta kooxaha argagixisada shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay shir hal maalin socday oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ay ka qayb galeen dhallinyaro fara badan
maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsan shirka dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ka furmay
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaa jira siyaabo cusub oo lacagta loogu diro gudaha kenya iyo dibadda oo lacagaha adag lasii marinayo loona yaqaano bitcoin halka shirkadda bitbesa ay ujrada ay dadka ka qaado ee aada uga hooseyso adeegyada kale ee xawaaladaha hore loo adeegsan jiray dadka qaar ayaa ka walaacsan xeer iyo nidaam la-aanta bitcoins ay khatar iyo falaldembiyeed dhab ah dhabada usii xaari karto leni ruvaga ayaa warbixintan nairobi nooga soo diray ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya bitcoin ayaa jirtay muddo lix sano ah waxaana lacagta ay ku dirtaa qaab elektroniga mana jiro xeer dusha ka ilaaliya bangi ama hay-ad maaliyadeed shirkadda bitbesa ayaa hadda dadka ay lacagaha ku diraan iyadoo sii marinaysa shirkadda kale ee bitcoins shirkaddaas uu jirtay laba sanadood ayaa dadka u diiwaan gashan oo adeegsada haatan ay gaarayaan ilaa iyo afar kun falanqeeya michael kimane ayaa waxa uu isticmaalayay bitbeza tan iyo sannadkii laba kun saddex iyo tobankii isagoo sheegay in ay aad u jaban tahay laakiin heerka sarrifka uu isbedbedelayo qiimaha ayaa marna kor u kacaya marna hoos u degay sidaa darteed wakhtiyo badan waa inaan beddelaa si dhaqsiya lacagta macadka o d i ayaa waxa uu sheegay in haddii laba boqol oo dollar afrika loo dirayo oo lasii marinayo xawaaladii hore loo caadeystay adeegsigooda lacagta adeegga ay tahay ilaa iyo boqolkiiba laba iyo toban halka boqolkiiba saddex ay qaadanayso bitbeza bangiga dhexe ee kenya ayaa waxa uu uga digayaa dadka inay isticmaalaan bitcon iyo wax la midka ah bangiga ayaa wuxuu sheegay in laga yaabo in lacagahaasi si sharci darra a loo isticmaalo laguna maalgeliyo argagixisada elizabeth rosello ayaa wax ka aasaasay shirkadda lacagta ee bibteza waxaan iibinaa oon gadnaa lacagta kenya kenya ama meel kaleoo afrika ana ma jiro sharci sheegaya in bitcon ama kuwa kaleeto ay yihiin sharci darro waxaan nahay shirkad ka diiwaan gashan kenya oo sharciga ku dhaqanta mana ku jirno howlo sharci darra ah rusilo waxay sheegtay in xawaaladihii hore loo adeegsan jiray ay lacag badan dadka ka qaadi jireen oo xagga adeegga ah sababtuna ay tahay intaasi ay awood u haysteen waayo ma jirto cid tartan kula jirta ruselo ayaa waxay sheegtay in bitbeza oo fikrad qalada markii hore laga haystay ay tahay shirkad aamina oo la isticmaali karo waxaan qabaa in fikir guud oo qaldan laga haystay teknolojiyadda oo dadku ay aaminsanaayeen inay tahay mid lacagaha laga diraa aan la helaynin meel loo raaco aamina aanay ahayn laakiin cid walba ay arki karto howlaha ay qabato shirkadda seljukan ayaa waxa uu ka tirsan yahay shirkad iyadu maaraysa maaliyadda oo saldhiggeedu yahay nairobi
that essentially waxaan u malaynayaa walaaca weyne jiray inuu yahay in dembiilayaasha ama argagixisadu ay isticmaali karaan si ay u maalgeliyaan howlgalladooda iyo weeraradooda
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda lenay rugvaaga golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika ayaa soo jeediyey in ciidamo shan kun gaaraya oo nabad ilaalin ah loo diro dalka burundi tallaabadaasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee golahu uu ku fikiro in ciidamo uu u diro dal aanay dowladdiisu heshiiskaasi gaarin dirista ciidamadan ayaa waxaa looga baahan yahay in ay ansixiyaan golaha amniga ee qaramada midoobey warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan burundi oo ay qaramada midoobey sheegayso inay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye ayaa tilmaamtay inaanay jirin baahi loo qabo howlgal nabadilaalineed oo hadda waddankeeda loo diro mar wax laga weydiiyey soo jeedintii ugu dambeysay ayuu wasiir ka mid ah dowladdu waxa uu sheegay inuu fahamsan yahay inuu jiro arrin qabyo ah oo uusan laakiin doonayn inuu hadda ka hadlo go-aanka midooda afrika ayaa waxa uu u baahan yahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ansixiyaan iyadoo golahaasi laf ahaantiisu uu ka fakarayay qaabab lagu xallin karayo khalalaasaha burundi oo ay ku jirto in ciidamo nabadilaalina loo diro waddankaas diblomaasi ka tirsan dalal ka mid a golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay inay go'aamiyeen inay u diraan ciidamo shan kun gaaraya waddanka burundi kuwaas oo howshooda noqon doonta ilaalinta shacabka madax ka tirsan qaramada midoobey ee dalalka reer galbeedka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan dhibaatada ka dilaacda waddanka burundi kaasoo dagaallo qabiil ku salaysnaa ee sokeeye ay ka dhammaadeen waddankaasi kadib labiiyo toban sano oo dagaaladaasi ay halkaa ka dhacayeen qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan afar boqol oo qof la dilay tan iyo bishii abril ee sanadkan kadib markii ay rabshado ka dhaceen waddankaas kuwaas oo ka dhashay kadib markii madaxweyne pierre nkurunziisa uu ka dhawaajiyey inuu xilka madaxtinimada waddankaasi u tartamayo markii saddexaad khalalaasan ayaa waxa uu baqdin ku abuuray gobol xaalad jilcsan ku tagnaa muddo labaatan sana kadib xasuuqii ruwanda oo darsla burundi fowdada ayaa badankeeda ka dhacaysay caasimadda bujumbura halkaas oo kooxu hubaysan ay weerareen saldhigyo militari jimcihii waxaana weerarkaasi ku dhintay ku dhowaad sagaashan qof diblomaasiyiin ayaa ka baqaya in iskudhacyada sii dheeraanaya burundi ay dib u soo celiso iskudhacyadii hore ee qabiilka ku salaysnaa ee waddankaasi diblomaasi ayaa sheegay in qaraarkan midooda afrika uu astaynayo markii ugu horreysay ee midooda afrika ay go'aansadeen inay ka dhowaajiyaan qodobka afraad ee dastuurkooda qodobkaasi ayaa dhigaya in midooda afrika ay xaq u leeyihiin inay farageliyaan dal ka mida dalalka xubnaha ka ururka marka ay xaalado daran jiraan sida dembi dagaal xasuuq iyo dembi ka dhana bini'aadanimada diblomaasiyiin ayaa sheegay in ciidamada heeganka ahi ee dalalka bariga afrika ay qayb ka noqon doonaan howlgalkan ee midooda afrika ugu talagashay burundi si ay u ilaaliyaan shacabka ayna u abuuraan jawi lagu wada hadli karo golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa ka dalbaday guddoomiyaha guddiga inkosazana dalamina zuma inay muddo toddobaad ah ku soo gudbiso liis ay ku qoran yihiin shakhsiyaad ay tahay in la saaro cunuqabatayn madaxtooyada burundi ayaa khamiistii sheegtay inay u furan yihiin wadahadallo loo dhan yahay hase yeeshee mucaaradka ayaa arrintaasi hore u qaadacay waxaana ay tilmaameen in dowladdu aanay ogolayn in laga wada xaajoodiyo waxyaabaha qaar sida xilliga cusub ee madaxweynaha aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal aan ka codsado ah jamaal axmed cusmaan inuu inala socodsiiyo wararkii u dambeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa qaadaya tallaabooyin lagu majaxaabinayo ilaha ay dhaqaalaha ka hesho kooxda isis kadib markii khamiistii qaraar lagu joojinayo dhaqaalaha ay hesho kooxda isis ay meelmariyaan golahu xogayaha lacagta ee maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay dhaqangelin buuxda wadamada arrinkani quseeyo islamarkaasina la sameeyo wadaxaajuudyo iyo xoojinta arrintan dal kasta oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey kulankaasi ka qaybgalay kooxda daacish ayaa la sheegay inay dhaqaale badan ka hesho suuqgeyn madow ah oo ay ka samayso saliidda iyo lacago madax furasho ah oo ay ka qaadato dad ay afduub ahaan u qabsato hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga u s aid ayaa ku dhawaaqday siddeetan iyo sideed milyan oo doolarka maraykanka oo kaalmo bini-aadanimo oo dheeri ah oo ay siinayso etoobiya si wax looga qabto dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ka dhashay dabaylihii elniyo kaalmadan dheeriga ah ayaa waxa ay ka dhigaysaa afar boqol soddon iyo shan milyan oo dollar lacagta guud ee maraykanku uu siiyo etoobiya tan iyo bilowgii sanad xisaabeedka laba kun shan iyo toban aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo qodobadii wararka u dambeeyey nala socodsiinaya haatanna aynu ku wada nasanno heeskii waddada ku qulqul iyo codkii fanaanada farxiya fiiska
wadada ku qulqul farxiya fiska heestaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii fiidnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.